Halbiyoodkan oo ay baahi u qabeen bulshada deegaanka Hagoogane ee magaalada Buuhoodle ayaa laga dhagax dhigay deegaankaasi. Dhagax dhigga ayaa waxaa ka qayb galay munaasabadii loo sameeyay guddoomiyaha gobolka, guddoomiyaha degmada Buuhoodle iyo sidoo kale qeybaha kala gedisan ee bulshada. Ugu horeyn Muuse Cali iyo sidoo kale qeybaha bulshada deegaanka Hagoogane ayaa waxa ay ka mahad celiyeen ayaa waxa ay ka mahad celiyeen ceelbiyoodkan laga hirgeliyay deegaanka Hagoogane.
waxaynu joognaa dhagax dhiga riigii deegaanka hagoogane Een, riigan waxaa soo bixisay dowladda sacuudi carabiya Een, waxay soo marisay hay-adda u n d b Een, oo mashruucan fulinaysa Een, waan u mahad celinaynaa dowladda sacuudiga iyo hay-adda u n d b oo runtii een, ceelkan fulinaysa waxaan iyana u mahad celinayaa dowladda federaalka ee soomaaliya oo madaxweynuhu horeeyo oo runtii deegaanadan oo in badan ahaa dhul lagu mulansanaa maanta xuquuqdooda iyo mashaariicahoodii soo soo daynaya Een, waxaan rajaynaynaa ceelkani inuu dabooli doono baahidii biyood ee deegaankan ka jirtay Een, ugana faa'iidaysan doonaan horumarka oo ay ka samaysan doonaan waxyaabo maaragtay horumarka de iyo adeegyadii bulshada wax uga taraya Een, xoolihii dhulka dheer u aroori jiray iyo booyadihii faraha badnaa iyo maaragtay wixiina ay ka raysan doonaan baan rajaynaynaa Een, dadka deegaanka waxaanu kula dardaarmaynaa Een, ceelkan waa laydiin qoday idinka ayaa iska leh inaad ilaashataan dayac tirataan wixii ka xumaada samaysataan aad u aragtaan hanti dadweyne oo la wada leeyahay baanu idinkula dardaarmaynaa ilaashada Een, meelo fog baa laydinka keenay nasiib baad u yeelateen deegaano badan oo idinla mida oo ceelkan xaq u lahaa oo soomaaliyeed oo reer waqooyi bari ahaa oo gobolka caan idinla ahaa baan waxba helin maanta mar haddaad idinku ceel hesheen ceelka ilaashada dayactirta ee wax weeye waa hanti maguuraana noloshana biyay ka askuntaa mar haddaad biyo haysataan maanta ilaashada
ciddii maskax iyo juugdii ku soo bixisay riigan na waa u mahad celinna maamulka gobolka cayn maayirka iyo gudoomiyaha iyo golaha deegaanka waxaanu iyana waa u mahad celinaynaa oo maanta shaqadan nala haya Een, meeshan waxay ahayd meel oo mana ah oo s- konton kilomitir iyo shan iyo soddon kilomitir iyo afartan kilomitir biyo usoo joogaan waa meel aad iyo aad baahida iyadoo ay u badnayd muddo dheer waa ceelka dhulka la deganaa oo dhowr iyo toban sano laga joogana waxay ahayd biyodhaan marka aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa dowladda sacuudiga ee riigan maanta noo soo gudbisay deegaankan hagoogane oo hoos yimaada magaalada buuhoodle ayaa ceelbiyoodkan u qabay baahi weyn waxaana fulinaysa mashruucani lagu hiirgelinayo ceelbiyoodka dowladda sacuudiga oo soo marsiisay hay-adda u n d b